faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maxamed raadiyo cadaado jawaar habeen wanaagsan halkaan reediyo cadaad waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu doroon
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay kiiskii ugu horreeyay in laga helay mid ka mida dadkii lagu karantiilay magaalada muqdisho
warar kala duwan oo ka soo baxaya qaar xoogan oo kordha uga dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland wasaaradda gaadiidka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in la joojiyo duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka imaan jiray
golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo dowladda federaalka soomaaliya ka dalbada joojinta qaadka ka imaada gudaha waddankaasi kenya
madaxweynaha maamulka jubbaland oo maanta dallaacsiyey saraakiishii weeqday afgembiga dowladda federaalk soomaaliya ee la damacsaneed maamulkaasi
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dagaal cusmaanta kadib gudaha u gala degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose
ciidamo taabacsan madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaali geelle xaaf oo is-hortaag ku sameeyey shir ka dhici lahaa magaalada kaalkacyo ee gobolka mudug
xaflad sii hoosira loo soo agaasimay laguna maamuusay sanagwareeg ka soo wareegtay asaaska reediyo caado oo lagu qabtay xarunta madaxtooda ee galmudug ee cadaado
maxkamadda sare ee somalilan oo abaaraysa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee somalilan kadib tuhun xooggan oo soo galay
iskuulka ceeldheer oo ka mid a duusyada ugu waaweyn magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo wajahaya culasya dhinac badan leh
qodobadaas iyo wixii soo raaca warka habeen ayaad ku maqli doontaan iminkase
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo aad isniin talaada ay soo gelayso taarada ku aasiisan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sannada labaatan labaatan caaway waxawaajidan kugu warrami doona anigo xasana iyo filsan muuse yuusuf imikii haatana kusoo dhawada warkii oo dhan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay kiiskii ugu horreeyay in laga helay mid ka mid ah dadkii lagu karantiilay magaalada muqdisho yaxya cabdirasaaq soofe ayaa qodobkaasi faahfaahinaya dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay in kiiskii ugu horreeyey ee koronafirus laga helay dalka gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka caafimaadka fawsiyo abikar nuur ayaa shaaca ka qaaday in kiiskan laga helay qof ka mid ah dadkii ka yimid dalka dibaddiisa islamarkaana ruuxaasi lagu karantiilay goob lagu baxnaaninayo xaaladiisa caafimaad wasiir fawsiya mashaacin dalka uu ka yimid ruuxaasi laga helay caabuqa koronafirus balse waxa uu ka mid ahaa afar ruux oo lagu karantiilay garoonka aadan cadde xilli ay dib ugu soo laabteen dalka sidoo kale wasiirka caafimaadka fawsiyo abikar ayaa sheegtay in ruuxa laga helay cudurkaasi ay hadda xaaladiisu tahay mid wanaagsan wax khatar ahna uusan ku hayn dadka kale
waxaan rabnaa in dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad uu ugu koreeyey waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid 19 loo yaqaano ee saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin ee sidaad la socotaan usbuucyadiio damboo dhan ee dowladda waxay wada dadaallo badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxaya qarax xoogan oo maqrnimada caawa ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland qaraxan waxa uu ka dhacay afaafka hore ee saldhigga ciidanka booliiska ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland saraakiisha ciidamada booliiska ee gobolkaasi oo qeybo ka mid a radio cala la hadlay waxay sheegeen in hadda ay ku raajoogaan qooxii ka dambeeya qaraxaasi qaraxana waxay sidoo kale ay ku tilmaameen inuu ahaa qarax la geliyey irida hore ee saldhigga ciidanka magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ilaa hadda ma jirin wax faafaan inta dheer ay ka bixiyaan balse wixii waraa kusoo korra saaxiibayaal waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena ibraahim dambe ee soo socda wasaaradda gaadiidka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in la joojiyo duulimaadyada caalamiga ee waddanka imaan jiray xasan axmed maxamuud mar kale ay noo sii dhammaystiro dowladda federaalka soomaaliya ayaa mamnuucday dhammaan duulimaadyada caalamiga ee soomaaliya inaysan imaan karin dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo marka la gaaro dhammaadka maalinta sideed tobanka bisha maarso lix saaca xilnimo la joojiyo dhammaan duulimaadka kasoo degi jiray iyo kuwad ka duuli jiray dalka ee caalamiga ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka dulusta hawada dowladda federaalk soomaaliya maxamed salaad omar ayaa sheegay in amarkan kasoo baxay kadib markii kulan dad isku yeeray golaha wasiirada qiimo ka mid ah ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre maxamed salaad omar waxaa sidoo kale uu sheegay in amarkan lagu joojin doono dulimaadka caalamiga ah ee uu ku dhaqangeli doono dhammaan dalka soomaaliya oo dhan waxaa sidoo kale uu intaas ku daray in dowladda federaalk soomaaliya ay faasixi doonto kaliya dulimaadka xagga bini'aadnimada iyo kuwa gargaarka ee waddanka soo gelaya bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahay idankiisa allah naga najeeyo cudurkan maanta oo taariikhdu tahay lix iyo tobankii bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka waxaa shir deg deg ah isugu kaayeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre shirkaas oo uu inoo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socdo dowladda federaalk soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka siddeed iyo tobanka bisha march laba kun iyo labaatanka muddo shan iyo toban cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha siddeed iyo tobankeeda marka ay dhammaato habeenkii lix saac la gaaro sagaal iyo tobanka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadanimada iyo xaalado gaar ah insha allah tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhammaanteen xayiraadani waxa ay saaran tahay waddanka soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay wabilaahi towfiiq go-aankan ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku su-aadayaa xilli maanta kiiska ugu horreeyay ee cudurka coronavirus laga helay magaalada caasimadaahi muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaana shaaca ka qaaday in kiiskan laga helay qof ka mid ah dadka ka yimid dibadda ee lagu karantiilay garoonka diyaaradaha cadacadda ee muqdisho iyadoo natiijada baaritaan lagu hayana uu ka soo baxay islamarkaasna xaqiijisay inuu qabo cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale waxay shaaca ka qaadeen in qofkan uu hadda wanaagsan yahay islamarkaasna uusan wax halis ah ku haynin ummadda kale ee soomaaliya sidoo kalena lagu hayo meel aan dadku dhowayn golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya wax maanta ay ka dalbadeen joojinta qaadka ka imaada soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen maanta muqdisho filsan muuse yuusuf oo warka ila akhrinisaya warkan soo faahfaahinaysa kulan gaar oo ay maanta ku yeesheen guddiyada arrimaha bulshada gaadiidka iyo maaliyadda golaha shacabka ayaa waxay go-aan degdeg ah ka soo saareen jaad ka yimaada ee la keeno soomaaliya maadaama dalkaasi lagu arkay caabuqa coronaviruska xubnaha guddiga dhammaantood oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in laga fiirsado jaadka soomaaliya uga yimaada kenya sababo la xiriira caabuqa coronavirus oo dalal badan saameyn weyn ku yeeshay gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka xildhibaan cali cusmaan xirsi ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed kasoo gaarayo cabashooyin ku aadan cudurka coronavirus islamarkaana xukuumadda soomaaliya ay si kumeel gaara u joojisay qaadka ka yimaada wadamada idriska la-ah sidoo kale waxa uu sheegay in jaadka gacmaha lagu soo guro beeraha taasna ay sababi karto in dadka caabuqa coronaviruska qaba ay guraan sidaasina ay soomaaliya kusoo gaarsiiyaan ugu dambeyn waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay inay joojiso wax kasta oo keeni kara cudurka coronavirus sida uduulimaadyada ka imaanaya wadamada cudurkaas ku faafay iyo keenista qaadka iyo waxyaabo kale oo lamida xildhibaano kale oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxay si lamida u sheegeen in laanta fulinta xukuumadda ay ugu baaqayaan inay qaadato hadalka kasoo yeeraya guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka islamarkaana la joojiyo qaadka ka yimaada wadamada dariska laah oo ugu horeeya kenya iyo etoobiya madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maanta dallacsiiyey saraakiil weeqday afgembigii dowladda federaalk soomaaliya ee la damacsaneed maamulkaasi xasan axmed maxamed qodobkaasi mar kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta wuxuu dallacsiiyey taliyaha ciidanka daraawiista maamulkaasi ee ka howlgala degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta isniin ah wuxuu gaashaanle mahad maxamed islaam u xiray darajo gaashaanle dhexe kadib markii maamulka jubbaland hashaacisay inuu diiday qorsho ay dowladda federaalk soomaaliya ay ku afgumbi lahayd maamulka jubbaland si gaara degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maamulkaasi mahad maxamed islaam taliyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaan ku ammaanayaa wadaniyadda iyo daljacaylka uu muujiyey maamulka jubbaland isagoo iska diiday shirqol iyo afgambe la doonayay in lagu in lagu majaxaabiyo nabadgelyada degmada afmadow taasoo dowladda federaalk soomaaliya ay la damacsaneed sidaas daraaddeed waxaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay warbaahinta gaarka ah ee maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa sidoo kale waxaa saraakiisha iyo ciidamada maamulkiisa kula daarmay inay daacad u noqdaan shaqada adeeg ay u hayaan shacabka deegaanada maamulka jubbaland dhowaan ayay ahayd markii muuqaal uu soo doobay taliyaha degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland mahad maxamed islaam uu kaga hadlaya sheeko uu tilmaamay inay dhex martay isaga iyo xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan taliska hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xiisada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa u muuqataa inay sii xoogeysanayso marba marka ka dambaysa taas oo kasoo bilaabatay doorashada muranka badan dhalisay ee dib loogu doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe islamarkaasna dhacday sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo sagaaliyo tobanka ilaa iyo hadda ma jirto cid isku xilqaatay qaboojinta xiisada siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ee madaxweynaha uu ka yahay axmed maxamed islaam madoobe marka laga reebo dowlado shisheeye oo isku daya in arrintan xal laga gaaro islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay aqoonsato doorashada labaiyo labaatanka bisha agostii sanadkii hore axmed maxamed islaam madoobe mar saddexaad lagu doortay madaxweynaha maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ayaa intaas kadib wax ciidamo ay geysay qeybo badan oo ka tirsan gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaana jubbaland ay kala wareegtay deegaano badan oo gobolkaasi ku yaala walow dagaallo xoog leh ay ka dhaceen qeybo ka mid a gobolkaasi kaasoo geystay khasaare isku jir dhimsho iyo dhaawac sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidamo geysay qeybo ka mid a gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaana hadda ay ku sugan yahay meel duleedka ka ah degmada dhubley ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaana ciidankaasi dowladda federaalk soomaaliya ku sheegtay inay ilaali doonaan dhammaan xeebaha soomaaliya uu la wadaag waddanka kenya oo dowladda federaalk soomaaliya xilligan ay kala dhexeyso xiisad siyaasadeed kadib markii dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda kenya isku qabseen maamulka jubbaland ee hogaamiyaha uu ka yahay axmed maxamed islaam madoobe ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxaa maanta ay dagaal cus kadib ay gudaha u galeen degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sida warkaan uu goran ugu soo gaarsiiyey qadar maxamed salaad deegaanka janaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab dadka ku nool deegaanka uu dagaalka ka dhacay ayaa sheegay in ay ciidamada dowladdu soo weerareen deegaankaasi iyadoo al-shabaabna dagaal ay kala hortageen haatanna ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen qaybo badan oo ka tirsan magaalada janaale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa inoo sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka janaale islamarkaana hadda gudaha magaalada ay ka baarayaan haraadiga al-shabaab haddii ay jiraan qaraxyo iyo weliba sidoo kale waxyaabo kale oo magaalada ay kaga tageen sidoo kale warbaahinta qaar ayaa warisay in saacadihii lasoo dhaafay dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay bannaanka uga baxeen magaalada waxaana xusid mudan in al-shabaab janaale ay maamulayeen in ka badan ilaa toban sano diyaaradaha dagaalka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dhowr gantaal ka ku riday deegaanka janaale ee maanta ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in ay la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka janaale oo ahayd magaalo istaraatiiji ah muddo badanna ay maamulayeen ururka al-shabaab taliyaha ciidamada xooga taliyaha ciidamada dhulka ee xooga dalka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir ayaa ku sugan deegaano ka tirsan shabeellaha hoose iyadoo la filayo inuu booqdo deegaanka janaale ee maanta lagala wareegay ururka al-shabaab afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda waxay howlgallo kala duwan ka fulinayeen deegaano ku dhow janaale ha yeeshee saraakiisha ciidamada ayaa ugu dambeyn sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta janaale qadaraad buu mahadsan yahay ciidamo taabacsan madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa is-hortaag ku sameeyey shir ka dhici lahaa magaalada kaalkacyo gobolka mudug saadiq xasan yare ayaa goordhow inooga waramay mahadsan tahay gaalkacyo xarunta gobolka mudug maantay waxaa ka dhici lahaa shir u dhexeeya labada dhinac ee galmudug iyo puntland waxaana shirkaas yeelan lahaa odayaasha dhaqanka salka wuxuu ku hayay arrimaha la xiriira nabadeynta oo bilihii lasoo dhaafay ama sanadkii u dambeeyaba ka socday gaalkacyo shirkaasi in muddo ayuu soo socday qayb ka mida waxaa lagu qabtay deegaanka balbusle ee gobolka mudug kaas oo la rabay in labada dhinac ay ka qayb gasho balse sababo amni awgeed dhinac ka mid ah gaar ahaan galmudug aysan ka qayb gelin shirka wejigiisii labaad ayaa la rabay saaka inuu ka dhaco gaalkacyo gaar ahaan dhinaca galmudug ee koonfurta shirkaas oo labada dhinac ay u ballansanaayeen waxaa is-hortaag ku sameeyey ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta galmudug gaar ahaan talis dhowaan uu magacaabay madaxweyne xaaf uu hogaaminhayay saakay salaadii subax ka bacdi hoteelkii shirka lagu qaban lahaa iyo waddooyinka soo gala waxaa tegay ciidamada qeybta booliska ee gobolka mudug salaadii subax ka bacdina halkaas waxaa mar kale gaaray ciidamo ka tirsan kuwaan hore usoo sheegay ee daraawiishta shirkii qeybta odayaasha galmudug ee soo xaadiray hoolkana si nabada ayuu u furmay maayar ku-xigeenka gaalkacyo qaybtii xaaf uu xilka ka qaadaana furay shirkaas xaaflad si hasuran loo soo agaasibay laguna maamuusay sanad guurihii ka sugratay asaaska reediyo cadaado ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooda galmudug ee cadaado maxamed axmed haybe warkan ha faahfaahiyo xafladda lagu maamuusayay sanadguuradii ka soo wareegatay markii la asaasay warbaahinta raadiyo cadaado ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay ka dhacday hoolka madaxtooyada degmada cadaado munaasabadan oo ahayd mid si heersaraha loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta degmada cadaado maamulka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saxafiyiin ka kala socota gobolada qaar ee soomaaliya ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qaybgashay
cabdulaahi tootole agaasimaha idaacadda raadiya cadaado sharmaake suuley ahna guddoomiyayaashii hore oo soo maray degmadan cadaado isagoo intaan ka daayar soo maray ahaa waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha bulshada dumarka ragga si gooniya waxaan u soo salaamayaa idaacadaha kale ee u soo safray inay halkan xafladda nagala qayb galaan ka dhacaysa caaway hoolka madaxtooyada degmada cadaado ayaan si gaara ayagana u salaamay siday ay mar labaad aan ugu mahad celino maadaama ay ka joogaan dad soo safray waxaan salaamayaa dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan gabdhaha wiilasha dhallinyarada dhammaan qof walba waxaan ku salaamayaa tiitulkiisa ilaahay subxaana watacaalaana mahad ayaan celinayaa nasiye amnigan iyo nabadgelyadan aad aad u maxadsantihiin ma raba inaan warka badiyo waxaan badi aan leeyahay raadiyo cadaado waa maxadsantihiin dhammaaneen
idaacaddani way socotay ka naxow nafta waa way socotay way socotay qofku haddii uu wuxuu hadday socdaan ee dadkoo dhan ay wada cabbaan wada cunaan wada xirtaan ma ahan dabayl baajidha dabaysha waa layska raacaa idaacaddan ciddii diidanayd iyo ciddii la tartamaysay iyo tegayo yaa lagaa tegayna tareen ka soo raac wey idaacaddani way socotay ciddii ka naxaysiyo ciddii ku farxaysaba way ahaatay markaa sidaa leeyahay waxaan soo joognay waxaanu joognaa muraayaddii iyo melagii soomaaliya muraayadda soomaaliya macquulkeeda maskaxda caqliga afka saxaafadda lagu daafaco waa waa bartamaha soomaaliya ayadii bay ku taallaa dadka dadka ugu dhibka badanna waa dadka bartamaha soomaaliya markaan sidaan leeyahay tusaale kelifkii colaaddii soomaali kala tegeedii isku keenidoodii koob iyo tobankii qabiil kaalintee bay ku lahayd raadiyow cadaado waad la socotaane dadka waxaa karaamiyo ilaahay ka cabso korka looga keenaa markii uu shan iyo toban rabbigay u kaamilo idaacaddaa ka dhigantaa shan bayna kaamilatay walqasheeda karaamada koran ma u bireeyaa allabari ma kariyaa yaa- miyaan miyaan sax ahay inaannu karinno haddana idaacaddan inta saa u fiiriyo dhaliilay oo fiiriyey dhegaystay waxaan ku arkay odayaasha waxaan ku arkay dhallinyarada waxaan ku arkay ciidamada waxaan ku arkay een, maamulka kala duwan waxaana marnaba arag iyagoo isqabtay qolana markaa sidaan leeyahay shaqadooda ayaa waxay tahay dhexdhexaad dhinaca kale agaasimaha raadiyo cadaado sharmaake maxamed maxamuud suuley ayaa sharaxay muhiimadda ay leedahay in xafladda la qabto sanad guuradeedii shanaad ee raadiyo cadaado waxa uuna u mahad celiyey dadkii ka soo qayb galay xafladdu inta ay socotay runtii weyn ka qaatay horumarka ee deegaanka cadaado ee degmada cadaado raadiga cadaadana saaxiib dhowlaa waxaan rajeynayaa gudoomiye joorjore inaanu sii wada qaadan doono sanado kale oo haddii ilaahay idmo uu noo sii joogo runtii waa walaal fahmi kara ee dadka ee bulshada uu xilka u hayo ahmiyadda ay ugu fadhiyaan iyo qiimaha agtiisa ka leeyihin waxaan rabnaa halkan insha allah ee doctor ibraahimna waa mahad celinaa sida qiimaha badan xafladda noogu xiriiriyey ee qaybihii dambaan soo gaartay ee walaalayaal saaxiibayaal waan kaga mahad celinaa sida waqtigiina qiimaha badan noogu soo horteen ee waxaan jecelahay in ee markaan aan ee shahaado sharaftaan bixinno annagoo runtii si weyn ugu mahad celinayno ee dhammaantiin een kooxda halkan iyagu heesta noogu soo bandhiga waan mahad celinayaa iyo wariyaasha ka yimid gobollada ee insha allah waxaan jeclaan halkaan inaan eh, maadaama eh, sanad walba aan sanad guuro samayno eh, sanadka maadaama wariyaasha ay soo shaqeeyeen waxay xaq u leeyihiin shaqada ay hayaan in lagu dhiirigeliyo lagu ammaano eh, lagu taageero Eh, runtii marka laga hadlo eh, waxaan aad ugu faraxsanahay shaqaalaha radio cadaado inay yihiin dhalinyaro firfircoon niyad furan qalbi furan dadaal badan marka insha allah iyagaan ka bilaabi doonaa cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole gudoomiyaha degmada cadaado oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda lagu maamuusayey sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegatay raadiyo cadaado ayaa hambaliyeen kadib waxa uu sheegay in lasii joogteeyo shaqada raadiyo cadaado ay u hayso bulshada deegaanka islamarkaana aysan hurin wax dhibaato iyo qalalaase ku abuuri kara dadka deegaanka Ee, qayb kasta oo meeshan fadhisa iyo qof kasta oo meeshan fadhiya tiitolkiisa ayaan ku salaamay tiitolkiisa ayaan kusoo dhowaynayaa waxaan si gaara aan aan u xusayaa dhallinyarada cayaarta ee noo soo bandhigay Ee, waxaan rabaa inaan wax yar marka galo barnaamijkan ee, raadiyo cadaado waxaan leeyahay hambalyo hambalyo raadiyo cadaado Ee, waa sanad guuradii shanaad ee si nabad ah ay ku dabaaldegayaan raadiyo cadaado iyo dhammaan bulshada reer cadaado Ee, waxaan leenahay annaguna waa soo dhoweynaynaa sidoo kale raadiyo cadaado waa raadiyo ka howlgala magaalada cadaado Ee, waxaan leenahay ade waa intaas udula sii dhowaataan oo shaqada lasii laba jibaaraa oo meesha joogta laga sii wadaa oo eh, sida ay hadda tahay laga sii casriyeeyaa Ee, waxaan leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa sanadguuradan sanadguurada ku xigta haddii ilaha idmo iyadoo idaacad iyo telefishin ah inaan gaarno insha allahu maxkamadda sare ee somalilan ayaa baaraysa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee somalilan kadib tuhun xooggan oo soo galay cabdiqadar cabdiraxiin aadan qodobkaasi ha dhammaystiro taliska dembi baarista dowlad goboleedka somalilan ayaa saacadihi u dambeeyey waxa ay baaritaan dheeraada ku sameeyeen shaqaalaha rayidka ah ee u shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha maamulka somalilan kuwaasoo la sheegay in ay tacadiyo ka dhan ah bini-aadantinimada kula kaceen haweeney la sheegay inay u shaqaynaysay wasaaradda arrimaha gudaha somalilan qoraal uu bartiisa facebooka ku daabacay mid ka mid a shaqaalihii horey ugu shaqaynaya wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in tacadyo ka dhan ah jinsiga iyo sidoo kale waxaan loo dulqaadan karin ay ku kacaan shaqaalaha rayidka ah iyo weliba kuwa madaxda ah ee maamulka somalilan gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha waxaana tan keentay in dacwaddaas loo gudbiyo taliska booliiska islamarkaana ay baaritaano ku sameeyaan wasiirka arrimaha gudaha somalilan iyo ku-xigeenkiisa oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada hargeysa ayaa arrinkaas waxay ku tilmaameen been abuur iyagoo sheegay in loo baahan yahay in la keeno cadaymo ilaa xalay waa arkaysa ilaa habeen hore facebooka wax wareegayey oo midyaha la soo geliyey waxaasaan saaka doonaya arrintaa inaanu ka hadalno arrinkaasoo ahaa arrin been abuura oo aan waxba ka jirin oo wasaaradan aan ka dhicin dalkan aan ka dhicin ama wasaaradda ha noqoto ama gobolka aan ka dhicin weeyaan arrintaasi waa arrin inaan yar wareejinayo oo been abuura inanka dee roorkooda waxay u dhoofiyeen inuu shaqo tagee garoomada laga soo dego iyo meelaha la yimaado ee dalku kasoo galaan dalka ayaa maxay ahaydee aan ugu gudbinay dhugutigiisii iyo waraaqihiisii markaa waxaan u baahannahay haddii la idhaahdo inuu arrinkaasi been yahay inaanu caddayno agaasimihii guddoomiye hayadda shaqaaluu joogaa oo waa kan isna xalay waa arkaysa xalay marbuu ka yar hadlay arrinkaas wax been abuura oo aan waxba ka jirin oo beena ayuu ninkaas sameeyey waanan uga digaynaa inankaasi inuu arrintaa maxay ahaydee mar dambe ku celiyo oo uu ka warramo anu inanka aad baanu aqaanaa isaga iyo hooyadii aabihii reerkooda aad baanu aqaanaa iyo faamiligooda o dhan mahadsane saaxiib iskuulka ceel dheere oo ka mid ah dugsiyada ugu waaweyn magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa wajahaya culasyada dhinacyo badan taabanaya cabdulaahi warsoon roble ayaa warkaan inoo fahfaahinaya isbedelada mugga iyo miisaanka leh ee waxbarashada gobolkani ku tillaabsatay ayay qayb ka tahay mu-asasada baxru nuur oo buddhig u ah hal abuurka guulaystay ee waxbarashada deegaano badan oo galmudug ka tirsan faraca dugsiga ceel dheere oo isugu jira qeybaha hoose dhexe iyo sare waxaa wax ka baranaya in ka badan lix boqol oo arday oo iskuulkani soo gala labada gelin wakhtigan aynu booqanay waa aroor hore oo ardaydu waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan daabuurka oo ah barnaamijka koowaad ee jadwalka dugsiga iyagoo muddo kooban kadibna u dareeraya fasalada si ay u bilowdaan duruusta quraasta oo yar iyo qolalka oo kooban ayaa noo muujiyey ciriiri badan oo sare u qaaday heerkulka iyadoo bartanka looga jiro bisha cimiladeedu aadka u kulul yihiin ee maarso waxaana intaa oo dhan sii dheer tirada macalimiinta oo aada u kooban maadaama uusan jirin qarash si joogto ah loogu dhaqaajin karo adeegyada waxbarasho ee mu-asasadan maadaama ay ka kooban tahay dugsiyo badan waa kan maamula ku-xigeenka dugsigan axmed maxamed maxamuud oo ka waramaya howlaha dugsigan ka socda iyo baahiyaha taagan waxaa jiraan baahyo badan iskuulka oo qabo ay ka mid tahay kow macalimiintii oo yar baahida labaad oo ah iskuulkii oo ay yaryihiin qololkiisa sidoo kale ardayda oo aanan qaadin fasalada sidoo kale ardaydii oo badan iskuulku wuxuu qaba marka baahyo fara badan ugu horeyso dhankii musqulaha dhankii qololka oo kale sidoo kale waxaa jira dayactir u baahan iskuulka oo kale warbixintu way badan tahay baahyaha iskuulkana ma ahan kuwa meeshan lagu soo koobi karo cabdidaahir faarax oo ka mid ah guddiga waalidiinta ee dugsigan qaybna ka ah macalimiin tiro ah oo si mutadawacnimo ah halkan duruus uga bixisa ayaa codsanaya in lagu gacan siiyo iskuulkan hawshiisa waxbarasho si loo hormariyo shaqada socota
wixii naga taageeri karaa inay naga taageeraan fasalladuna saas ciriiriga noogu yihiin hadda waxbarashada iyo ardayda maanta taaganna waa loo jeedaa magaalada oo iska qarash yar oo dad iska xoolaaleeya isaga badan oon ganacsi lahayn marka waxaa la rabaa dad u dulqaata intaasna annagu voluntaryan ku soo wadnay marka caalamka iyo hay-adaha iyo ummad dawliga intaba waxaan ka codsanaynaa fasalladaas inay noo dhisaan musqulaha hagaajiyaan ardaydaas mataqaanaayay macallimiintooda kafaalo qaadaan aad nookagu dhiirigeliyo nookaa qaato maadaama aan voluntary kusoo shaqayhayna ugu dambeyn guddoonka waxbarashada magaalada dhuusamareeb ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamuud axmed cali oo kormeer ku joogay dugsigan ayaa u ballan qaaday maamulka dugsiga in ay ka caawin doonaan baahiyaha ugu waaweyn ee wax ka qabashada u baahan baahiyaha ka jira iskool ceeldheere oo ah iskool ku yaalla maaragta waxa weeye deegaanka ceeldheere baahiyo badan oo nooga muuqanaya darteed waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno wixii wasaaraddu macnaha waxa weeyaan ay ku aragtay baahiyaha iskoolkan tirada ardada uu hayo oo aad u fara badan iyo haddii ilaahay ku royaan fasalladii oo ku yar musqulihii oo jajaban awgeed ee, waa wax maantay aan indhaha aanan ka qarsan karinin loona muuqanayo oo aan rajaynayno insha allah sida ugu dhaqsaha badan in macnaha ay suuragal u noqoto inay wasaaraddu wax ka qabato dugsigan oo dhowr iyo toban sano ku yaala halkan ayaa waxaa ka baxay tiro arday ah oo isxigxigay waxaana uu ka mid yahay dugsiyada sida xooligaa u shaqaynayay dhowrkii sano ee caqabaduhu jireen dhegaystayaal intaas waxaa ku dhan warkii habeen aad kala socoteen warbaahinta raadiyaha cadaado ciddii uu seegay intii dib kala soo qabsataba halkaanu internetka ku leenahay radio cadaada dot com ayay dib ka gadaalacan karaan warkan warka xiga nabaday